barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah sideedda bisha februaayo ee sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mida barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno dood ku saabsan faa'iidooyinka iyo khasaaraha uu dhallinyarada soomaalida u leeyahay barta muuqaalada lagu wadaago ee youtube
horta qofka waxaa laga rabaa youtube marku uu samaysanayo inuu afar mataqaanaa kun oo views helo iyo kun subscribe kadib markaas kadib bay ku bilaabanaysaa lacagta dhallinyarada shaqalaanta ku caawanaysa oo tahriibka umaysanay ku ordayaan bahalka youtubeka leeyahay qalab ma rabo kaamarad balaayo kaama rabo moobeelka haddaa haysto asagaa kugu filanba inaad horumar isgaarsiso lacagna shaqayso heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
waxaanay gondaadiyo goxoshow dambayse
cayaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida
muwaadinkii ugu horreeya oo maraykan ah ayaa gudaha dalka shiinaha ugu dhintay caabuqa coronavirus sida ay maanta oo sabti ah xaqiijisay safaaradda maraykanka ee magaalada beijing safaaradda ayaa sheegtay in qofka dhintay oo ahaa lixdan sano jir uu lixdii bishan februaayo ku geeriyooday magaalada wuhan sidoo kale qofkii ugu horreeyay oo u dhashay dalka jabaan ayaa isla magaalada wuhan ugu dhintay fayraskan u eg cudurka oo fureenta ee sida aadka ah ugu baahaya dalka shiinaha dowladda maraykanka ayaa dhanka kale sheegtay inay lacag dhan boqol milyan oo dollarka maraykanka ugu deeqayso dalka shiinaha iyo waddamada kale ee uu saameeyey xanuunkan si ay lacagtaasi ugu kaashadaan la tacaalidda faafista cudurkan dalka shiinaha dadka ilaa iyo hadda u dhintay xanuunkan ayaa lagu sheegay toddoba boqol labaiyo labaatan qof
musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga berni sanders iyo bete buregej oo natiijo barbaro ah ka soo hooyey codayntii khamiisii ka dhacday gobolka iowa ee dalka maraykanka ayaa wajahayana codbixin kale gobolka new hampshire salaasada soo socota ayaa ka qayb galay dood si toosa telefishinada looga daawanaya habeenkii xalay ee jimcaha ahayd iyagoo ka doodaya dariiqa uu xisbigu wajahayo si looga adkaado madaxweynaha maraykanka donald trump burijeg oo ah maayarkii hore ee magaalada south ben ee gobolka indiana ahna soddon iyo sideed jir ayaa ku cusub masraxa siyaasadda ee heer qaran waxaana uu iska difaacayay eedo ah inuusan lahayn khibrad isagoo ku booriyey shacabka maraykanku inuu soo saaro musharax aaminsanka guurista wuxuu ugu yeeray siyaasadihii wakhtiga hore sanders oo ah siddeed iyo toddobaatan jir siyaasi bidix fog ahna ayaa u arka burijeg inuu yahay ninka hogaaminaya musharaxiinta ay loolamayaan isagoo weeraray dhowr mar ninkan sida aadka ah da ahaan uga yar doodii xalay ee ka dhacday magaalada manchester ee gobolka new hampshire wuxuuna ku tilmaamay burijeg inuu yahay nin matalaya suuqa weyn ee wall street butejeg iyo sanders ayaa horaantii toddobaad ka noqday labada musharax ee hogaanka u qabtay musharaxiintii xisbiga dimuqraadiga doorashadii ergooyinka ee gobolka iowa iyadoo labaduba ay rajeynayaan inay guulo ka soo hooyaan doorashada gobolka new hampshire ee talaadada soo socota codayntaasi oo qayb ka ah ololaha xisbiga dimuqraadigu ku doonayo inay soo saaraan musharax la baratami doona madaxweyne trump
warkii caalamka ayaa intaasi inagaga dhan haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaana magaalada boosaaso kusoo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaad walba xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o e barnaamijka toddobaadkan waxaan uga hadli doonaa maxaa caqabada ay la kulmaan qaar ka mid a dhallinyarada magaalada boosaaso ee yuutubleyda ah islamarkaana muuqaalo ay soo duubaan geliya youtubeka si ay dhaqaalo uga sameeyaan islamarkaana ay ku madadaaliyaan dadka ku xidhan bartooda maxamed sakariya cabdulaahi iyo sakariya siciid axmed waxay ka mid yihiin dhallinyarada magaalada boosaaso ee isticmaala baraha youtubeka islamarkaana muuqaalo ay duubaan geliya toddobaadkan ayaan ku waraysanay barnaamijka madasha dhallinyarada ugu horreyna waxaan weydiiyey waxyaabaha ku kallifay in ay samaystaan youtube iyo caqabadaha ay kala kulmaan xilliyada ay duubayaan muuqaalada si ay barahooda bulshada u geliyaan waan mahadsan tahay markoodii mar labaad yuusuf adiga dhammaan dhegeystayaasha n sababtu wax walba waxbay ku yimaadaan wax walba waxbay ku yimaadaan ma garatay sababtu ay ugu kalaftay waxay tahay inaan shaqaalanimo ka baxo sababto maanta dalka shaqalaan buu leeyahay laakiin tan waa shaqaan u madax banaanahay oo xilligaan raba soo kici karo xilligaana wax duuban karo xilliga meeshaan rabaan mari karo sababtaas ayay ugu kaliftay waana jeclahay in aan dadka dhalinyarada ugu faa'iideeyo aan u sheego waana shaqo aad u macaan runtii sababtaa waxa- waxay ka ka fadli badan tahay ama ka macaantahay ama ka fiicantaas dhiigi lahaa nin ganacsado markabka badda soo marsiinaya sababta aduu hurdu fiidigo kugu soconaya qarashna kugu soconaya waa shaqo aad u macaan baan dhiigi karaa inkastoo ogna maanta shaqooyinka jira inay yihiin qabiil iyo balaayo ay ku xiran tahay in dhib badan tahay in la helo haddaa heshana waqtiga ma- maxaa usoo dahday iyo maxaa kan u yeeli lagu bajaqinayo ay leedahay laakiin maanta shaqa u madax banaanahay saaxiib muddo laba sanaa wada maasha allah aad bay ugu kala kacsantaa saaxiib waxaan soo dhaweynaya isna sakriye siciid axmed oo ka mid a dhalinyarada magaalada boosaaso islamarkaana ee ah dhalinyarada ee ku shaqaystaa ee filimaanta duubageliya baraha youtubeka sakriye maxaa kugu kalifa adeeg ugu horreyn inaad samaysatid youtube n dhammaan horta ugu horeyn yuusuf adiga iyo v o e n idaacadda v o e horta dhammaan waa salaamaya iyo ummadda soomaaliya meel walba joogaan n yuusuf oo horta aniga waxaa igu kalifay runtii markaan arka hibadayda iyo n taalantiga aan leeyahay si aan bulshada wax ugu soo gudbiyo n inaan youtube samaysto n fikirka igu jira si mataqaanaa waxa weeye dee si ofashiyaal anigu aan u shaqaysto oo mataqaanaa en dee en barnaamijyadeeda iyo taalantiga iyo waxa igubaya aan bulshada usoo bandhigo en runtii en saaxiibkay maxamed sakiriye iyo aniguba waxa weeye en waxaan mar walba jecel lahay inaan horumarno oon mataqaanaa barnaamijyadeena iyo en iyo taalantigeenna aan bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan gaarsiino n hadeerna waa ku guda jirnaa n guud ahaan barnaamijyada n hadda aan soo dhigano n waa la xiiseeyaa kuwo kaloo qurux badan oo ummadda qanciyana waan jecla inaan soo dhigno haddana waa soo wadaa insha allah waa mahadsan tahay sakriye siciid axmed Eh, waxay sheegtay in muddo laba sana aad ku shaqaysanaysay eh, baraha youtubeka oo muuqaalada la geliyo bal dad badan baa ku dhegaysanaya Eh, xilligaad bilowday iyo xilligan maxaa is oran ka dhaha waxyaabaha u dhexeeya eh, eh, oo muxuu ahaye differenceti ah ama eh, farqiya wallaahi farqiga aad buu u badan yahay saaxiib Eh, sababtoo ah markaan bilaabayay laba qofood saddex qofood baa muuqaalka daawo jirtay isbuuc markuu yaalo murug baan qaban jirtay maantana muuqaalka markaa dhigo waxaan isla dhigi kartaaba isbuuc boqolka kunbuu jaraya ma garate waa waxa aad ugu farxi karo saaxiib dee haddana dunidu waa horumartay teknolojiyadda waa ujeedaa casriga la maray waagi hore caleemaha la xirin jiray, haddana maanta dhar baa la xirinaya Eh, ama- maamaha jirtana waxay ahayd dunidu waa laba labay u qabsan tahay ama jilaacaan inaan ka noqdo ama daawado sharaf leh marka anuu jilaacan baa kaa daawadasha sharafta leh waxaan leeyahay dee halka wanaagsan lii wado waxyaabaha aad geliso xaggee ka keentaa ma waxaa jira eh, dhalinyaro kale oo aad uga faa'iidaysid eh, youtubekaaga oo dhaqaala aad ku siisid muuqaalada kuusoo duuba aad adigu siid gelisid bal faahfaahin noocaasa naga si Een, way jiraa wada dhalinyaro far keliya fool ma dhaqdo Ha, dhalinyaro badan baa jirta oo ila shaqaysa ma garatay laakiin qofka waxaa dhiid karaya jarjaro waa aniga boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxsdhi kara maskaxdeeda bay wax ka timaadaa sababtaa heese iyo waxyaalo badan aan duubano way jiraan boqolaal ah ma fahamte dad badan way ila shaqeeyaan aad baan ugu mahad celinayana ha shaqaabuur usme dhalinyaro badan baa jirta youtube furmaanta ilaa iyo dhowr iyo toona xisaabi karo oo ayagana ma xataa shaqsiyaantooda lacagta loo soo aqbalay oo shaqaysta baa jira oo ii yimaado waxay la duubto ay la shaqaystaa waa jirtaa sikriya ayaan siinaysaan sikriya adi- adigana ma u malaynaysaa inaad kaga baahi bixi kartid eh, wax walba oo aad uga baahan tahay inaad ka hesho magaalada haddii ahaan lahayd shaqooyin aad magaalada ka heshid youtubeka ma ka heshay dhaqaalo kugu filan noloshaada maareen ka dha horta yuusufow aad baad u mahadsan tahay n dhaqaalihi horta niyahow n horta adduunkaa arkaysid n step by step weeye n hadda aniga youtube-kaygu n qofka biniaad n qo- horta qofka waxaa laga rabaa youtube markuu samaysanayo inuu afar mataqaanaa kun oo views helo iyo kun subscribe kadib markaas kadib bay ku bilaabanaysa lacagta hadda anagu intii hadda anigu intii waa haystaa n lacagtu dee horta qasab maaha viewskaaga ku xidhan tahay n markii aan hal- mar dhow aan bilaabay curdin baan ahay waxaan jecelahay marka ummadda soomaaliya meel walba inaga dhegaysanaya inay noo sii sheergareeyaan mataqaanaa youtube-keenna annagoo dhallinyarada magaalada boosaaso deegaanada puntland gaar ahaan dalka soomaaliya joogna waan is dhihi karaa yuusuf way kaafin kadhaa waayo waxa weeye dee wax adigoo gurigaaga iska fadhiya aad samaynaysid aad qo- dee markaad soo kacdiba aad video qurux badan aad bulshada soomaaliyeed wixii maskaxdaada kusoo maaxday oo talantia aad usii gudbanaysid dee waxaad is dhihi karaa waxbaa ka samayn kadhaa wayna kaafin kadhaa noloshaada marka waa kaa yuusuf waaya waxyaabaha aad gelisay maxaa ka mid ah oo aad eh, dadka u gelisid oo dadku ay sii daawadaan eh, bartaada youtube-ka yuusufo waxaa ka mida een, runtii riwaayado oo kale een, challenge oo kale heese bilaa muusig oo anugu dee codka heybada ilaahay anagu aan ilaahay ii siiya ah oo aan bulshada aan ku qanciyo waxaa kaloo ka mid ah een, barnaamijyo badan baa jira oo runtii een, short films yaroo brankiyo een, howlo badan baa jira bar- youtube-ka dee hal hal mid kuma ekaanaysa maalinba barnaamij cusub baa soo sii daynaysa hadba wixii mataqaanaa ay bulshadu xiiseenayso atleast adiga waxaa ku xiran tahay bulshada bulshadu wixii ay xiiseynayso markaa ay rabto bulshadu baad usii daynaysaa marka waa waa kaa yuusuf ma jiraan intaad ku guda jidheen eh, duubista muuqaalada magaalada boosaaso caqabado idinka soo wajahay oo ku aadan eh, inaad eh, dadka kala kulantaan waxyaabo eh, kale oo ku saabsan inaysan wanaagsaneyn wallaahi wax badan sababta waxaad isdhihi kartaa dadka hadda maanta soomaaliya ku noolba ma aaminsana boqolkiiba sideetan youtube-ka in qarash laga shaqayn karo wax wax la duuba yahay xagga ammaanatoro dhib way iska jirtaa marka qaar oo heesaha markaa duubiso kale waxyaala xuna fasahaad oo kale u arkaan xagga magaalada meelaha bilicda goobaha quruxda badan oo kale waa jirtaa hadda isbuucii hore oo kale dhibaata nugu dhacday baa jirta toddoba kilomitr baan soconay maandiq meel leh baan tagnay markaa tan waxleey kaamirada lama ogola caqabad kuwa imaada. gabalkan waan ugu dhaca meel kale aan u bedelana ma lahayn caqabadu way iska badan yihiin laakiin dee dhib male wax walba dabar adeeg iyo dulqaad bay iska rabaan saaca ma garatay dulqaadkiina iska badan insha allah waana gaari doonaa marna nalka barto waxba nooloo fasaxo sidee uga gudubtaan marka caqabadahaas id- idinku soo dhaca eh, intaad ku guda jidheen ma caqabada oo keliya baa jira mise caqabado kalea jira wallah way fara badan yihiin xitaa marar qaar xabadoo kale aan la kulana waxyaalo badan baa jira heesaan duubeen kalena xabadii waa haynaa xitaa fiidyodii ma garatay laakiin de wax walba waxay tahay waqtiga taa markaan maarino beri waan ka tashanaayo dhinac kale aan u bedelanaa marka mar walba ilaa ma ma soconayso hooshii sababta magaalada hadda boqolkiiba sagaashan dadku waxay iga codsadaan daawadayaasheeda ma meeshaan fadhiida badanaa gurigeyba u badan tahay fidig waxaan ku duo meesha maa iska bedeshay magaalada tagtid dee goobaha ugu qurbada magaalada boqolkiiba konton lama ogola kaamirad xataa sawirada baa la ogola photograph dhalinyar dhib ka haystaa laakiin waxaad dhihi kartaa magaalada ganacsatadii iyo kaamirada isma fahansanaa sababto a ninka maanta meeshaan qurux badan beerta meel kofay samaystay haddii fideo lagu duubo asaga waxaysiin bay u tahay oo sababta dhalinyarada baa arkaya meesha qurux badan goobta magaalada inay ka tirsan tahay bilicda dadkii way arkayaan dadku waxay gocsanta bilicda inaa soo bandhiga ma waxaan soo bandhigaa meel israacdisana bilicda soo band- bandhigi kartid laakiin waxaa weeye insha allah dadkii waxaan is leenahay ilaahay ha isaqbal- isbaro Eh, sakri adigana intaad ku guda jidheen maxaa caqabada ah ood kala kulantay intaad muuqaalada duubaysay magaalada boosaaso si aad ugu soo bandhigtid eh, bartaada ee youtube-ka yuusufow horta waa mahadsan tahay horta caqabaduhu waa badan yihiin Een, dadkan deegaanada puntland joogana dee badanaa boqolkiiba sagaashan dad bisil maaha hadda kasoo qaad oo kale meel bilicla oo kale inaad tagtid ama meel mataqaana qurux badan haddii aad tagtid oo kale aad damacdid inaad video ku duubatid waxay moodaya inaad inaad ayada waraysi ka qaadaysid ama inaad adiga waxa weye awarka gudbinaysid marka sidaas een, sisteme mataqaanaa barnaamijyada jira waa waxyaalaha caqabadaha ugu waaweyn caqabadahaasaa ka mid ah oo meelihii bilicda lahaa markii aad tagtid waayo bulshadii wax- waxay kaa rabtaa wax qurux badan inaad tustid magaaladii ilaa in- waxaa laga yaabaa inay boqol kun oo qof- kun oo qof kugu xidhan tahay boqolka kun oo qof boosaaso bilicdeedii ma fahansana dadkani moogtahay haddeer laakiin insha allah waxaan jecel lahaa markay ummaddan ay dhegaystaan inay fahmaan oo waxa weye caqabada ay dhallinyarada ka qaadaan insha allah waa tahay eh, weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka madasha dhalinyarada ee idaacadda eh, v o a Eh, waa tahay waxaa rabaa eh, ninkan dhalinyarada inaa isna siiyo su-aasha xigta maxamed sakriya cabdulaahi waxaad sheegtay eh, inaad eh, xiligan aada dhaqaalo ka hesho dadweyne badan ayaa isweydiinaya inkastoo hadda dhalinyarada internet u badan yihiin oo baraha bulshada aada loogu badan yahay markaad bilaabaysay inaad noqoto nin i- baraha internetka kusoo bandhiga majaajilo muuqaalo iyo sida aad ii sheegtaba eh, horey maxaa ka aaminsaneed eh, youtube-ka intaada samaysan oo aad eh, baraha internetka aada ka noqon eh, nin la yaqaan Een, horeygu waxaan ugu aaminsanaa watar aaladan boqolkiiba sideetan wax isdhihi karaa aalad iska ah in qafka uu caan ku noqdo laakiin lacag laga sameyo ma aaminsaneyn dad baa igu dhaliya fakirkan waan ku tixraacay waan galay markaan gala maasha allah saa u wada u waday hadda maanta heer baan ka gaaray mana aaminsaneyn noloshaada way kaafi doontaa maanta ninka nolosheeda kaafisa maasha reerkay ka bisha baa reera kale familkii m- meelo badan ba hadda ka biilaa maasha reero badan baa ku tiirsan ma garata insha haddan waan rajeynaya sidaan si ka macna inay tagto meel ka sareysa tagtaa aanan badin insha allah waan rajeynaya dhalinyarada kale waan ku dhiirigelinaya dhaqaalahaas eh, aad ka heliso eh, imise dhan tahay waa is odhan kadhaa wallaahi hotore dhaqaalahan ka helo waa dhaqaale anugu ikaafiya reerka faamilkayga ikaafiya dhalinyar la shaqaysana maasha allah ku filan aan ku badboodi karno mararka qaar waxaa dhacda xitaa dhaqaalahan haysto heer ka gaaray inaan dhalinyaro diro oo dhaho nimayaho miyaa orda bax fido meesha kasoo toosha soo qabto howsha la qabtaba wax ka weynna malaha kana sharaf badan maleh sakriye ee gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay ilaa intee baa doonaysaa inaad ka gaadhid isticmaalka barta youtube-ka ilaa waxa weye dunidao dhan layga barto yuusufow meel walbana oo barnaamijyadeeda ay gaaraan waxa weye aniga oo meeshayda joogana ilaa waxa weye de waxa weye adduunka oo dhan barnaamijyadeeda laga xiisayo ana soo bandhigo dee aniguna barnaamijyo qurux badan ummaduna ay jeclaysato dee anigana milgaya magac iyo sharaf iyo maamuus ii yeelaya saasaan jeclahay heer sare aan ka gaaro yuusufow hal abuurkayga aan kusoo bandhigo hibadeeda iyo mataqaanaa taalantayga anigu igu jira aan bulshada u dareensiiyo aanan waxa weye waxa aniga wax iga guuxaya aniga qalbigayga aan bulshada waxa weye aan ugu gudbiyo si ay mataqana iyaguna ay igu faa'iidaystaan insha allah hal abuuro aad leedihiin ma jiraan oo idinka idin gaara oo barta youtube-ka aad dhalinyarada wax uga sheegtaan haa wax badan waanooyin baa jira wacyigelin baa jira dhiirigelin baa jirta hal abuurka anuu qaas iya hawtar waxa weeye inaan riwaayadaha iyo fikrad ab- aan abuuro dee dadka abwaanka wuxuu yaqaan ninka haysta keliya abuuro riwaayado waa jira short filmiyaa jira maskaxdeena hadiijiyey aan dhigay maasha allah de waa iska badan taha waxyaala badan baa sababta waxa kan waxaa weeye waa hadal oo hel adiga ley baan ku shaqeynaa waa qasab inaa maskaxa tu jira sababta inaa waxyaalaan la raba wax la kaafiyo haddaan la hadlin waxba ma hirgalay marka waa jirta waxyaala badan baa jira sida saaxiibka sirska oo kale cod macaan oo hallaas buule bilaa muusiga waa waxyaala badan aan isku garaqabnaa jirta saaxiib aan sala wadno maasha allah hawsha way badan tahay farnada farka kama qodna horey shaqadaas yaa idinku dhiirigeliya marka inaad ee, noqotaan ee, dhalinyaro ku shaqaysta ee, baraha internetkana soo ban- ee, soo geliya muuqaalada majaajileeda ah heesaha iyo hal abuurka En, horta waa mahadsan tahay ninka la yirahdo yuusufow no maalin maalmaha ka mid a anigoo en, meel jooga ayaa waxaan is aragnay gabar dhalinyara aan saaxiib nahay oo gabar walaashaya soomaaliyeed waxay tiri niyow nin talantile baa tahay oo mataqaanaa socon kara oo bulshada wax usoo bandhigi kare ma youtube samaysatiid oo meel kasoo baxay En, gabadha magaceeda waxaa la yirahdaa khatro islaan khatra maxamed islaan waxaan ku dadaalay marka in aan waxa weye talantigaan bulshada usii gudbino maalintaas markuu igu dhiirada marka sidii baana kusii wadnaa insha allah waxaana jecelnahay ilaa waxa weeye meeshii ugu dambaysa inaan bulshada gaarsiino laakiin annagu waxaan rabnaa wax micno leh wax bilaa micno iska hadal lama rabno wax micno leh inaan bulshada usoo bandhigo insha allah talantigayga waayahay ee, bal waxaad iga wartaa dhalinyaro kaleo waxaa jira oo dalka dibaddiisa jooga oo dalka ka maqan ee, dhalinyaradaas ma uga faa'iidaysaan inay idinla soo xiriiraan idin weydiiyaan inay doonayaan muuqaal nooca ku saabsan xaafadda uu horey ninkaas dhalinyarada uu ku noolaan jiray sanadihii hore in isbeddel uu ku yimi bal barnaamijyada noocaas oo kale dhalinyarada dibadda jira ma uga falcelisaan xaaladda magaalada boosaaso oo kale ha ha ha ha way badan tahay hadda waxaa ka mid aan xusi karaaba ninka lalealiya life media oo youtuber soomaaliyeed oo muqdisho jooga ah xaafadda gaar ahaan boqolka buusha laleeyahay magaalada baskutaalo boqol buusha laleeyahay buu deganaan jiray waa jirtaa inaan u duubnay dad ka mid a familka xataa inaan sawiro ugu qaadnay fideol u qaadnay aan u dirnay waa jirtay rag badan waxaa jira dibadda ku nool oo na soo waca galabta xataa igu dambeysay oo na weydiya waxa kan saan qaabka aan u bilawnay ee meeshaan ka bilan si wax loo wado waxyaalaha la dhiga fikir dee dadku waa la talinaa sababto ah anaga beri baa wax u baahan karnaa sababto dad youtuberaan nahay beri baa laga yaabaa in barnaamijyihii howlo kale naga galaan marka sidaa lajin waa u falcelinaa waa waa waa sameynaa howshaas
yuusuf waa mahadsan tahay En, horta way jiraan en, dad badan oo mataqaanaa dee yurub jooga oo kale oo kusoo wacayo oo kale meesha hebel aan joogi jirnay dee boosaasa keliya maaha En, puntland oo dhan En, wuxuu kuleeyaha en, dad dhahaya mataqaana hadda xaafadaas hebel ama magaalada hebel En, iyo say qaabkeedii iyo say iyo isbedelka ku yimi iyo inaad noogu soo warantid En, taasna waxa weye dhiirigelin bay annagana sii siinaysaa moog tahay iyo mataqaana inaan taalantigeena aan sii wadno iyo jacayl ana waxaan usii jeclaanayno En, waana mahadsan yihiin meel walbay joogaan baan dhihi karaa En, ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda joogta en, daafaha caalamka oo dhan gabagabada barnaamijka En, gabagabada yuusuf horta adiga iyo idaacadda v o e iyo dhammaan dhegeystayaasha horta waa salaamaynaa waxa weeye waa dhiiranahay inaan horumar iyo mataqaanaa en, aan gaarnaan rabnaa iyo iyo taalanta fiican aan bulshada usoo bandhigno idinkuna subscribe-ka iyo layga iyo sheerka anigu xastinin aan leeyahay horey iyo horumar iyo waxaan rabnaa inaan mataqaanaa aan hore usii soconno geediga nala sii wada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeedna waa salaamaya yuusufow waayahay ee, gabagabada maxaa ku dar lahayd ee, adiga ee, dhalinyarada fariin aa u diraysid ee, social mediaha gaar ahaan dhalinyarada ee youtube-ka ku shaqaysta wallahi kuwa hawtar aan youtube ku shaqaysta waa dad sababta maskaxdooda buuxdo waa niman hal abuurin oo maskaxdooda dhiijiya laakiin waxaan tala sii lahaa dhalinyarada shaqalaanta ku ku caawanaysa oo tahriibka umaysa inay ku ordayaan bahalka youtubeka leeyahay qalab ma rabo kaamanad balaayo kaama rabo moobeelka haddaa haysto asagaa kugu filanba inaa horumar isgaarsiso lacagna shaqayso badanaa fikradda dhalinyarada ma qabaan dhalinyaro badan baa jira hadda moobeelka ku qabtaa moobeelna waan ku qabtaa fiidona ku qabtaa muuqaalada qaar hadda kaamiradan waan ku qabtaa muuqaalada qaar aan sameeyo dhalinyaro waxaan kula tiri lahaa ninkii galaxy haysto waxbana ha iswaalin shaqo cidna ha u raadsan meelna ha fadhiisan subaxda waxbana ha u xaadirino moobeelkaaga iyo adiga wada tashta horumar isgaarsiiya u dhabanaade dadaala Da- waxaa loo dadaalo lama helo waxaan kadaa dadaasho waqtigiisa bil ka yar baa wax ku samayn kartaa caan waa noqon lacagan waa heli xagee laga helaa shaqa noocaas maba jirtaan isdhihi karaa maantay ninka madaxweynaha caan baa ka noqonaysa daas dadaasha saaxib dadaalo badi waa aad baan idiin salaamay adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha waana ku mahadsantiin barnaamijkan gaalan waa tahay dhegaystayaal intaas ayaa toddobaadkani kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan uga hadlaynay caqabadaha ay la kulmaan dhallinyarada muuqaalada duuba magaalada boosaaso islamarkaana youtube-kooda ku madadaaliya dadka ku xihan waxaan u mahad celinayaa maxamed sakriya cabdulaahi iyo sakriya siciid axmed oo ka mid a dhallinyarada magaalada boosaaso ee isticmaala islamarkaana leh youtube-ka aniguna waxaan ahay yuusuf maxamed yuusuf oo barnaamijka halkan idinkala socodsiinayay intaa barnaamijkan lamid a ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
waataa yuusuf maxamuud yuusuf aad buu u mahadsan yahay magaalada boosaaso kasoo diray barnaamijkaasi madasha dhallinyarada haatanna xubintii cayaaraha nuur xasan nuur bukhaari mahadsanid maxamed bashiir waxaan ku hormari doonaa horyaalka talyaaniga ee serie aada oo xalay la ciyaaray hal kulan ciyaartaas oo dhex martay kooxaha roma iyo bolonia waxaana saddex gool iyo laba ay guusha ku raacday kooxda bolonia weliba roma gurigeeda ayaa lagu garaacay goolasha waxaa kooxda bolonia u kala dheliyey ciyaartooyda kale ah ricardo orselini ciyaaryahan muuse barow oo isna laba gool dhaliyey halka roma goolka hore uu ahaa gool uu iska dhaliyey ciyaaryahan u ciyaara kooxda bolonia goolka kalena henrik mcatrian ayaa u dhaliyey ciyaaryahan brian cristante oo qadka dhexe uga ciyaara kooxda roma ayaana kaarka casal siiyey waa guuldaradii saddexaad oo isku xigta oo roma oo- ay kasoo gaartay horyaalka talyaaniga waxaana hadda ay u dhaadhacday kaalinta shanaad kooxda bolonia ayaa iyana kaalinta lixaad soo gashay hal dhibic ayay ka sarreysaa kooxda milan oo leh laba iyo soddon dhibcood kuna jirta hadda kaalinta toddobaad ciyaaraha kale ee horyaalka serie aada talyaaniga maanta oo sabti ah iyo axadda birito ah ayaa la kala ciyaari doonaa haddii aan fiirino ciyaaraha dhici doona galabta fiorentina iyo atlanta ayaa isku arki doona magaalada florence waxaana kooxda atlanta oo ka mid ah kooxaha wacdaraha dhigay xilli ciyaareedkan eh, su-aasha taagan ay tahay in ay ka badan karto kooxda viola atlanta goolal badan ayay weliba kaga badisay kooxaha qaarkood sida kooxda milan oo ay shan gool u dhiibtay iyo kooxda torino oo ay toddoba gool uga badisay caawa torino iyo samdoria ayaa isku arki doona magaalada turin Fiorent- eh, juventus iyo veronana caawa ayay ku ballansan yihiin garoonka verona ciyaarta la wada sugaya ayaase habeen dambe dhex mari doonta labada kooxood ee isku magaalada ah ee ac milan iyo inter milan ciyaartan ayaa ka dhici doonta garoonka sansiro ee magaalada milano waana kulankii boqol koob iyo toddobaatanaad oo ay labadan koox isaga hor imaanayaan ciyaartan loo yaqaano derby de la modanina ee labadan koox ee xafiiltanka ciyaareed uu ka dhexeeyo ay isku arkaan serie aada talyaaniga inter ayaa gacan sarreysa marka laga hadlayo iska hor imaanshaha labadan koox Ee, haddana iyada ayaad moodaa inay ka gacan sarreyso sagaal iyo toban dhibic ayay ka sarreysaa milan laakiin ee, bisha february kooxda milan waxaa la sheegaa in inta badan ay ka badiso inter ciyaaryahan zalatan ibrahimovic ayay- ayaa milan hogaamin doonaa halka kooxda interna uu hogaaminayo ciyaaryahan lukaku barma iyo lazio ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona xadda ee serie aada napoli waxay la dheli doontaa lech calary iyo genoa ayaa is arkaya udanes iyo brescia spalna waxay la dheli doontaa saswolo horyaalka ingiriiska ee premier leaga nasasho ayuu ku jiraa kooxaha qaar ayaa nasanaya halka qaarkoodna ay ciyaarayaan Ee, everton waxay la dheli doontaa crystal palace galabta kooxda watfordna waxa ay marti u noqon doontaa naadiga brighton and hof albion kooxaha kale ee axadda ciyaari doona waxaa ka mid ah manchester city oo habeen dambe gurigeeda kula ciyaareysa westham united shevil united iyo bournemouthna beri galab ayay is arki doonaan ee kooxaha kale fasax ayay ku maqnaan doonaan toddobaadka dambe ayayna ciyaari doonaan horyaalka premiershipka ee ingiriiska dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa
aad baad u mahadsantahay nuur xasan nuur bukhaari haatana dhinacii kaalmaha suugaanta amina feer iyo allah u naxariista maxamed sulaymaan tubaac heestii haga goosan caawa
galolowsan weelayo galowga iyo ugaadhii geesaha ka dhaafeen aday gogoli kuu taal galladayda dhaaxaan geed iyo hadh jiifee ha iga goosan caawaad iga gacan sarraysaa
anoo kuu go'aayo garabkaa filaayaad axdigeennii goysoo geesta iga dhaaftee nafsi gaaxsanaabaa boodyaha ku gooyee guur ha iga filanna gurigayga ii dhaaf
nafsi ruuxi gaaxsha godolkii soomaaliya sidan anigu ku galay gafi maysid adigu nafsi ruuxi gaaxsha godolkii soomaaliya sidan anigu ku galay gafi maysid adigu argudashadaaduna garilahay weeye arkudashadaadanaakar ilaahay weeye hayga goosan caawad hayga goosan caawad iga gacan sarraysa hayga goosan ah hayga goosan caawad iga gacan sarraysa
qofkafa abaalkii yahay guul darante waxaanaynin gabadh yahay gacantaadu meligtee qofkafa abaalkii yahay guul darante waxaanaynin gabadh yahay gacantaadu meligtee waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye guurhayga filanina guurhayga filanina gurigayga idhaaf gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idhaaf
waa tahay heestaasi hayga goosan caawo fanaaniinta allah uga naxariistee maxamed suleymaan tubaac iyo aamine feer xuseen ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saarista waxaa inoo fadhiyay bashiir abikir tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
adoo gacal i soo biday waatan ku gawdhashay ku garwaaqsan waayeen kaa taagatay gacantee adoo gacal i soo biday waatan ku gawdhashay ku garwaaqsan waayeen kaa taagatay gacantee waxaan anigu gaystaa goobta i jooje waxaan anigu gaystaa goobta i jooje hayga goosan caawad hayga goosan caawad iga gacan sarraysa hayga goosan hayga goosan caawad iga gacan sarraysa
waxaan ahay nin gacalkii awgaa u gooyo waxaanahay gargaarkii galladkaaga waaye waxaan ahay nin gacalkii